bismillaahi raxmaan gale duhur fayla ka dhawaada warkaana duhurnimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada duhurnimadan warkaan isinka dhegi doonta ima baa ku mid ahaa ra-iisul wasaare rooble oo kulan qadka taleefanka ah la hadli dhijay dalka qatar jubbaland oo ka dhawaaqday in doorashada aqalka sare wakhtishae ka kobda doonana ciidanka xooga oo fashilay gaaraha walyaabo qarxow lah ka buuxi galmudug oo faahfaahiday garaxa iyo ku horseedan ciidanka iyo howlgallada mudooga shala dhamayshaha sababi oo kudhiya duleedka magaalada hargeysa akhbaaraadka bannaanka duhurnimada baa ku mid ahaa lubnaan oo dherka insaanan burbur iyo dowladda lubnaan kuriyada iscasilaadii ra-iisul wasaaraha siid hareeri waa maalnimo jamaace wataarniga kabeeganta tumi ilita bele toddobaad ee labada kun labaatiyo kowda taasma baahna qodobada waarkaan ahaa ninka door koronatan is diyaariyaayoogii oo faahfaahsana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roobleh iyo mibaaqadka teleefoonka kala hadlay dhijay dalka qatar waana miba usu kula hadlay xoojinta xiriirka lamada dal iyo wadashaqaynta lamada xafiis rooble iyo miba sidoo kale usa kula hadlay dowladda qatar sidii aan sii wada lahayd taageerada dhaqaale iyo midda horumarineed iyo siyaasa soomaaliya afartii sana ee laha dhaafay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo mibadhijay dalka qatar sheekh khaalid bin khaliifa bin bin cabdulcasiis al caalatani iyo miba qadka teleefoonka usa kula xiriiray waana miba usa kula hadlay xoojiyowka iyo horumarinta xiriirka iyo iskaaladowka lamada dal ee walaalaha ee yala keenay qoraalka hakubay xafiiska rooble dowladda qatar yamibaya kumid ata dowladaha yamiba kumid atay dowladaha sida weyn taageero soomaaliya gaar ahaan xukuumadda hadda jarta waana miba dhowr jeer laka eedeeyay iniya faraha kala jarta arrimaha siyaasadda soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka jubbaland yamiba geeka warsaxaafadeedwarsaxaafadeedka gobodii yamibayo gobod yamibayo ka sharaxeena meelaya u marahayan iyo shaqooyinkii inqabsoomay muddadii guddiga jaray guddiga yamiba usaha saaray qodobo dhowr ee waanmibayo sheegana in doorashada waqtisha wakhtigii lanka talagaliyo ka qabsoomo doonta iyo oona sidoo kale farayna andari baarlamaanka maamulkaasi jubbaland taas oo ka eedana iniyo magacaaban guddi doorasho heer baarlamaan siiyo fududaata howla doorashada sidoo kale maybayo fariin andarena musharaxiinta fadahaya iniyo tartaman kuraasta aqalka sare waan mayba lanka baaqay iniyo isdiyaariyaan doorashada usoona sheegay guddoomiyaha guddigaas in heliisadii madaxda qaranka iyo waajib a tahay in laku wada dhaqmaa
waxaan halkan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed iyo dowladda labadeeda heer la wadaago war-saxaafadeed ka hadlaaya qaabka annagu aan u diyaarigarownay iyo qaabka aan rabno inay hawsha doorashada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee labaatan labaatan iyo kow ay noogu fusho haddii alla idmo haddaba war-saxaafadeed ka wuxuu sheegayaa qabashada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya weeye ujeeddada aan ka hadlayno guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed siyad jubbaland oo fulinaya heshiisyadii toddobiiyo tobankii sebtembar kowdii iyo kowdii oktoobar labada kun iyo labaatan oo ay la socoto heshiiskii kale ee asagana ahaa toddobiiyo labaatankii mey iyo lix iyo labaatankii no iyo sagaal iyo labaatankii juun labaatan labaatan iyo kow ee ay madaxda qaranku ka gaareen kaga gaareen madashii wadatashiga qaran arrimaha doorashooyinka dalka ee labaatan labaatan iyo kow heshiisyadaasi oo qeexayay jadwalka muddaysan ee doorashada ee qabashada doorashooyinka xildhibaanada labada aqal guddigu wuxuu ku wargelinayaa madaxda qaranka ee labada heer iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed arrimahan hoos ku xusan kow in guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee jubbaland uu diyaar u yahay qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare muddadii loo qorsheeyey ee ahayd shan iyo labaatanka julaay laba kun labaatan iyo kow qodobka labaad guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed wuxuu guddoonka baarlamaanka jubbaland ka codsanayaa inay magacaabaan guddi doorasho oo heer baarlamaan ah oo guddiga hirgelinta doorashooyinka jubbaland kala shaqayn doona qabashada doorashada xubnaha aqalka sare haddii alla idmo saddex dhammaan musharaxiinta doonaya in ay u tartamaan kuraasta aqalka sare in ay isku diyaariyaan doorashada afar guddigu wuxuu ka codsanayaa dowladda jubbaland inay u diyaargarowdo una diyaariso sugidda amniga doorashooyinkan qabsoomi doona in sha allah shan guddigu wuxuu sida ugu dhaqsaha badan u soo saari doonaa jadwalka fulinta doorashada aqalka sare oo faahfaahsan
ciidamada xoog ciidamada amniga qaranka ee ka sugan afaafka hore deegaanka bacaadweyne ee koonfurta koonfurta mudug ima bahiraabtiyo fashilena weerar ismiyade minhayo lan adeegsaday baawurland grusaray oo al-shabaab use ka fadaya inay ka dhibaateeyaan shacabka ka dhaqan deegaanka ciidamada xooga dalkiya toogday dhaqarqabihii waday baawurka meelaasa ka qaraxi baawarka intii uu sahandeerna meelilala damacsanay intii inta la xaqiijiyay baa ka dhamatay ka dhamaday dhaqarqabihii waana majarna khasaare kale sida iyo sheegaan saraakiil ciidamada xoogga sidoo kale ciidanka xoogga dalka iyo xandaraawiishta galmudug iyo shacabka deegaanka yamiba oo iskaalada wimba raabta howlgala ku dhan ee al-shabaab iyo kuwadana deegaano badan oo ku mid ah koonfurta gobolka muduga dhinaga kale wasaaradda amniga maamulka galmudug iyo faahfaahin kubiday howlgalka al-shabaab la kusaarahayo gobolka mudug waxaana soo ku socda deegaano kayaala agaarka deegaanka bacaadweyne galmudug yambay sheegtay in howlgal bileerin iyo weerarooyin weerar jihooyin shalduunle iyo la rabta ciidamada amniga galmudug iyo xaan ciidamada qaranka iyo ka qaadeen goobo badan oo al-shabaab iyo rogan kooxda argagixisada al-shabaab yomibah rowrnimadii hiraabta iyo laku fashilay iskaday weerar ismiidaaminhayo lahakihiri baawur noocnoocishii haye langruser waanamiba al-shabaab iyo kadfadaayana iniyo ka xakiyana dhaqdhaqaaqada ciidamada hawanta ah balse alla fadligiisa ciidamada iyo qaraxiyana baawurkii dhaqarta damacsanaye waanamiba goobta ka dhamaday nafti halagii baawurka qaraxa daraawalka ku hay yalakeeri qoraalka kubahi wasaaradda amniga maamulka galmuduga ciidamada hayamibayo kasii saqahayana magaalada cameer ah iyoona burburiyan difaacyo al-shabaab iyo andhikan hareeraha cameera iyo bacadweyne galmudug iyomibay sheegtay in howlgalkun sii socdo doono iyadoo oona ujeedadii atay in ciidanka amniga iyo diiran deegaan degmada xarar dheere faahfaahina dheeraada ayaa laku helahaya shil khasaare badan dheliya oo kudhiya duleedka bari ee magaalada hargeysa ee xarunta somalilan shilkiya kooyi kureed markii iska dhiyana lama baawar oo dad shacab iyo saaranayeen waanmaba uso ku dhaladay khasaaran iska jarta dhimashay oo dhaawac oo hadeeriyi dadkii rakaabka ahaay oo saaranay lamada baawar oo iska dhiya wararka unugu helhaynibabay sheegahana in shilkaasusu ka dhamadan saddex qof meelo tiro kalena iyo ka dhaawacmeen hana soo xaaladii oo caafimaad lah ku deeriyahay waanwaana waanmaba la sheegay in gurmad lan sameeyo dadkaas shilka qobsaday weli maamulka magaalada maku hadalna shilkaas khasaaraha badan dheliye maanajartu faahfaahin intaas dheer eh hadda laku helay waanamayba burbura ciidan xoogan hadeereeya lamada baawar oo iska dhiya sida iyo muujiyayeen sawiro lah ku qaaday goobta shilka kudhiya sidoo kale muuqaalaha lah kuduubi yamiba meel muuqaala lah kuduubi meelaha wala kudhiyan yamiba kumuuqatay miidada dhulka yaala hana soo hana soo ee dadkii heshilka ka dhammeeyey oo tiradiiyo diirasa ilaa saddex qof inta badan shilalka kudhiyow wadooyinka waxgalow magaalooyinka deegaanada somalilan yamayba iyana haana hona naqday iyadoona tiro dhowr joor tiro dheer door iyadoona tiro dhowr jeer ee dhiyan shilal shala duwan oo walyeelaha diirtii dadka rakaabahaya mila dhegeystayaal warkaasin kula tartamaba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka ra-iisul wasaarihii lubnaan si tahreeri yami baa hiraabta isku casilay helkii helshaya kuriyada markii sida uuse sheegay inuusa ka fashalmay dadaaladii uuse ka dhisan lahaayee xukuumadda kuwada ganacsiyo ee lamada ee ee badbaadiyaasa dalkaas hareeri yami baa uuse ka dhawaaqay in go-aanshii kuriyada markii islamarkaasna hoostisu ku xariigay isqoqobsiga siyaasadeed uuse hor surumi dhismaha golaha wasiirada hele lubnaan iyo kasii dhacayana qalalaasa baaxad leh hareeri yamibas oo hareeri oo saddex jeer use horay ra-iisul wasaarahan ku naqdiy lubnaan yamaba usahayay siyaasi suni ee use hogaamiyay suniyiinta lubnaan waarmiba xilka laha magacaabay bileed markii use iscasili ra-iisul wasaare xasan tayib kureeta qaraxii kudhiye dekada bayruud wayo ka dhamadan dad ku badan laba boqol oo qofooda maybaaha ana ku ku cudur daarday inaan hadhisa dowladda iyo eri hareeri kuriyada kulanka qaada kulan qaadadii labaatan daqiiqa oo la waaldhadii madaxweynaha madaxweyne majal awna hareeri yamiba usahay ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare magacaaban waarmiba usa iyo madaxweynaha madaxweyne awna iyo iska kushal shalgooni ah sheegana iniyo la tashiyaha bahadoonan hulufaduniyiinta ee magaalada bayruud kureed markii hareeri isasilaadiisa ka dhawaaqay khamiistii usoona dabayoona dabgabasiin qashana iyo taageera ciidamada militariga iyo la jeeya goobahaas yo-oona hawada ridi rasaasa sida saylinqashal buri dibadbaxyaalka askartiyaaskartiyalah ka ridiya gantaala waarmibaa ka dhaawacmay harag askari sida laha ku xigidii ilaa amni e guud ahaan dhegaystayaal may baan taha ka gebagabeynaya warkii duhurnimo idaca kulamana mabasin ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo